alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabka cumdat اlaxkaam alxaafid almaqdisi raximah اllahu tacaala waxaan ku jirnay gaar ahaan kitaabu siyaam waxaa noo dembeeyey xadiidka xadiidu jaabir oo ku saabsanaa rasuulku calayhi الsalaatu wassalaam inuu arkay iyagoo markaa safar ku jira nin markaa dadkii ay isugu yimaadeen markuu weydiiyey waxaa loo sheegay inu aha nin sooman wuxuu nabigu markaasi u sheegay inaysan khayrka iyo wanaagga ka mid ahayn in safarka lagu soomo culimadu waxay tilmaameen lafdiga lafdigu waa caam albir iyo asawm biriga ka mid maahan in safar lagu soomo marcumuum baa laga qaadanayaa bay yihaahdeen laakiin axaadiidtii kaloon soo marnay iyo kuwa inoo soo socda ayaa waxay tilmaamayaan in yacni waxa weeyaan caam lafdigu ha ahaado laakiin looga jeedo khaas oo ninkii ciddii ninkaa la mid ah oo arrinkiisu sidaa noqonayo in markaasi dhibka noocaas uu soo gaaro xaalkiisu qofka saasoo kale uu noqonayo ayuu khaas ku yahay marka waa lafdigu caam ha noqdo laakiin waxaa khasisaya axaadiidta tilmaamaysa inay saxaabadu soomi jireen nebiguna uu soomi jiray calayhi الsalaatu wassalaam marka wuxuu noqonayaa ciddii arrinkeedu saa noqonayo ayuu u noqonayaa midaan khayr iyo wanaag uusan u ahayn laakiin ciddii soomi karta ayadu markaa ba'sii dhib kuma sugna lafdiga walimuslim uu yidhi markaasi muslim asagoo mutasila ama sanadku uu yahay mutasil kuma soo aroorin lafdigan dambe calaykum biruksat اllaahi alatii rakhasa lakum iyadoo mutasila oo marka waxaa soo arooriyey imaamu الnasaa-i sunankiisa ayuu ku soo arooriyey lakin imaam muslim iyadoon mutasil ahayn ayuu markaas soo arooriyey marka qaybta dambe waa waxay ku sugan tahay cinda nasaa-i bisanadin mutasilin saxiix macnaheedun waxaa weeyaan calaykum biruksat illaahi laazima ilaahay rukhsaduu idin siiyey laazima rukhsaddu maxay tahay inaad iska afurtaan markaad musaafiriin tihiin oo ayna isku laazimin inaad soontaan ruksadaa qaata ruksadaasoo ilaahay uu idin ruqsadeeyey markaa qaata marka asalku wuxuu ahaa in la soomo caziimadu waxay ahayd in la soomo bisha ramadaan almusaafir wagayru اlmusaafir taasaa asal ku ahaa laakiin rukso ayuu markaasi musaafiriintii ilaahay siiyey oo waa u sahlay inay iska afuri karaan wain kaanuu musaafiriin marka ruksadaa laleeyahy qaata waa midda afurka weeyaan can anas ibni maalik radia allahu canhu qaal can anas bn maalik waxaa laga wariyey anas ibnu maalik radia allahu canhu qaala inuu yidhi anas kunna maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxaanu ahay rasuulka ilaahi la jirkiisay maciisaanu ahayn ama kunna maca anabiy waa laba lafdi nebiga la jirkiisaanu ahayn calayhi salaatu wasalaam fii safarin safar baanu la soconnay ama fi safar safar ayaan la soconnay ayib fii safarin oo nakir ah ama fi safar safarka ayaanu la jirkiisa ahaan jirnay fa mina asaa'im waxaa naga mid ahaan jiray mid sooman wa mina almuftir waxaa kaloo naga mid ahaan jiray mid markaa afuran qaala anas wuxuu yidhi fanazalnaa waxaanu degnay manzilan meel baan degnay fii yowmin maalin maalintaasoo xaarin kulul maalin kulul ayaan meel degnay wa akarunaa dilan ninka yaga noogu harka badan leh yani waxa uu har ka dhigto ama uu ka dhigto qoraxda isaga celiyo midka noogu badan saaxibuulkisaay waa midka go-a u saaxiibkaa waxaanu qoraxda isaga celinno waxaw ninka sita go ayaa markaa noogu badan lafdi kale waxaa ku soo arooray akarunaa dilan aladii yastadilu bikisaa'ihi ninka noogu harka badan leh waa midka go-iisa harsanaya weeyaan wax kale ma sidanno waaya fa minaa waxaa naga mid ahaa man yataqii ashamsa mid qoraxda isaga ilaalinaya biyadihi gacantiisoo gacantiisa isaga dhigaya qaala anas wuxuu yidhi fasaqaa waxaa dhacay asuwaamu kuwii soomanaabaa dhacay suwaam waa jamcu saa'im waa kuwii soomanaa saqad waxaa loo jeeda ay waqacuu cala alardi dhulkay ku dhaceenoo maadaama ay dareemeen daal fara badan iyo baahi fara badan iyo haraad fara badan socodkii uu ku adkaaday fasaqaa suwaam suwaamna waa jamacoo waa jamcu saa'imin sida qaari'in quraa loogu jamciyo qaari'in quraa ghaazin khuzaa loogu jamciyo ayaa suwaam loogu jamciyey jamcu saa'im looga dhigay ayib markaad kuwii soomanaa dhulkay ku dhaceen oo markaas culays badan ayay dareemeen waqaama waxaa kacay almuftiruuna kuwii afuranaabaa kacay oo shaqadii iyo hawshii meesha taallay ayagaa u kacay maxay sameeyeen marka fadarabuu waxay dhiseen alabniyati teendhooyinkii bay dhiseen guryihii la gelayey ayay dhiseen darabuu bimacnaa nasabuuhaa way taageen wey way dhiseen wey ayib fadarabuu abniyata dhismayaashii ayay dhiseen iyo teendhooyinkii iyo wixii la gelayo guri laga dhiganayay wasaqow wasaqow waxayna waraabiyeen alrikaaba waxay waraabiyeen gaadiidkiina way waraabiyeen rikaab waa alibil alatii turkab yurkabu calayha waa geeli markaa gaadiidka ahaa ayay markaa waraabiyeen ayib faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi markaa wuxuu yidhi dahaba way la tageen almuftiruuna kuwii afuranaa ayaa la tegey alyowma maanta biاljri ajarkii ayagaa la tegey ayagaa qaatay xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa in markaa saxaabadu ay safar galeen iyagoo nebiga la socda calayhi الsalaatu wasalaam safarkaas wuxuu ahaa ghaswatu fatxi makay ahayd duulaankii maka lagu furtay duulaankana wuxuu dhacay sanadkii sideedaad oo hijrada ayuu dhacay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wax badan kama dembeynin oo sanadkii kow iyo tobnaad yan bilowgiisiba waa dhintay calayhi الsalatu waslam marka laba sana kadib ayuu nebigu geeriyooday waxaana sidaa sheegaysa riwaayo kale inuu safarkaasi ahaa fatxu maka saafarnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama ilaa makkata wanaxnu siyaam riwaayadaas sii cadaynaysa in safarkaasi maka loo socday oo maka la furanayay makana waxaa la furtay bisha ramadaan ayaa la furtay sanadkii sideedaad oo hijriga ayib marka waxaa laisugu jiray dadkii musaafiriinta waxaa isugu jireen kuwo sooman iyo kuwo afuran ayaa laisugu jiray maadaama socdaal lagu jiro qoraxdu aad bay u kululayd waxay qoraxda saga dhigaan may sidan ninka ogu markaasi ogu roon wuxuu sitay go' buu sitay wax kaloo markaa isaga difaacaan may haysanin oo isaga dhigaan qoraxda kulaylkeeda marka markii la degey oo meel la degey raggii soomana way dhaceen ilaa waa rag maantao dhan soo socday oo safar ku jiray soonkii ayaa saameeyey way iska seexdeenoo markaa way dhaceen shaqadii waxaa u kacay nimankii afuranaa ayagaa markaa guryihii la gelayey ayagaa dhisay ayagaa gaadiidkii waraabiyey shaqadii ayagaa markaa sameeyey booskii kuwan kale ayagaa markaasi shaqadii ayagaa qabtay markaasaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxay la tageen nimankii afuranaa waxay la tageen ajarkii hawaabkii ajarkii ayagaa markaa qaatay maxaa yeeley acmaashii iyo howlihii oo dhan ayagaa isku qabtay shaqada ay qaban lahaayeen kuwii soomanaa iyo shaqaday qaban lahaayeen kuwa afuran dhammaan ayagaa isku qabtay marka ajarkii sidaas ayay ku qaateen xadiidku wuxuu daliilu yahay in safarka lagu soomi karo waayo hadduusan bannaanayn nebigu marka hore u diidi lahaa wuxuu ohan lahaa soomina safar baan ku jirnaaye laa yajuusu lakum asowm buu nebigu ohan lahaa mar hadduusan u diidin waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay in la soomo iyadoo socdaal iyo safar lagu jiro safarka ha noqdo yani wixii doon ha lagu safro ama diyaarad ha lagu safro ama ha lagu safro markaasi wixii ka sokeeyey ayib waxaa laga qaadanayaa in haddii markaasi dadku ay dhibaato iyo culays uu qofku dareemayo inuu afuro inay u fiicanta gaar ahaan dadka lugta ku safraya inay markaa inay iska afuraan inay u fiican tahay maxaa yeelay waxaa dhici karta dhib badan inuu ka soo gaaro haddii laakiin isleeyahay qofka uu dareemaya awood isleeyahay waad kari kartaa naftiisana uu garanayo taas taasoo kale waxaa u fiican inuu markaa iska soomo si hadhow qalluhu uusan ugu adkaanin waxaa laga qaadanayaa yani waxaa weeyaan thawaabku iyo ajarku qofku waxaa lagu siinaya hadba shaqada uu qabto hadba shaqada uu qabto intay la eg tahay ayuu ajarku noqonaya nimankan maadaama ay isku qaateen shaqadii kuwii soomanaa iyo kuwii afurnaa labaduba ajarkii waxaa la siiyey kuwii soomanaa thawaabkay heli lahaayeen ayagaa la siiyey waayo ayagaa shaqadii sameeyey ayaa shaqada la yimid waxaa laga qaadanayaa in dadka safarka kula socda inaad u khidmayn karto ad u adeegi karto ayaa laga qaadanaya oo shay mashruuca inuu yahay dad hadday socdaal socdaal wada galaan oo dadkii dad markaasi itaal daran ay ku jiraan dad waaweyn dad xanuunsan in la caawiyaa inay tahay shay markaa mashruucah oo ajar qofku kaga helayo dadka uu caawinayo waxaa ku sugan saxaabadu radia allahu canhum iyo zuhdigay ku sugnaayeen iyagoo markaasi jihaad ku jira oo socdaal ku jira haddana qoraxda waxay isaga dhigaan may haysanin marka zuhdigoodii ayaa markaa laga qaadanaya xadiidka can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi kaana yakuunu calaya kaana shanigu wuxuu ahaa yakuunu sawmu sown miduu ahaado calaya aniga korkayga soom baa igu sugnaan jire min ramadaana xaaluu ka ahaaday ramadaan famaa astaiicu ma awoodeynin an aqdiya inaan qalleeyo ilaa fii shacbaana bisha shacbaan mooyaane xilli kale inaan qalleeyo way gu adkayd riwaayaadka qaar waxay ku darayaan limakaanii min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam meesha aan u joogo rasuulka daraaddeed ayaa markaasi ii diidayey inaan soomo oon soonkii qalleeyo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa soonka ramadaan qofka afuraa inuu dib u dhigi karo qallaha aysan laazim ahayn markuu ramadaan ka baxo inuu markiiba soomo inaysan laazim ahayn inay u bannaan tahay qofkii markaasi inuu dib u dhigan karo ayaa laga qaadanaya caaisha inoo warramaysa waxay tilmaamaysaa soon baa igu sugnaan jiray soonkaasi bisha ramadaan ayaa soon layga yeelan jiray ayib waxaan qallayn jiray sanadkaas ramadaan bisha yani shacbaan ramadaanka dambe shacbaanta ka horeysa yani waa sanad dhammaystiran hal bil baa ka dhiman waa bisha shacbaan ayaan soomi jiray balada marka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay yani khidmadiisa iyo adeegiisa iyo ixtiraamkiisa iyo ayay markaa arrinkaasi u dibdhigi jirtay calayhi الsalaatu wasalaam ma ahayn inaysan badan ahaan aysuna awoodi karaynin laakiin markay leedahay fama astaiic waxaa loo jeeda min xayu sharc sharci ahaan ayaanan u awoodeynin anoo rasuulka ilaalinaya calayhi salaatu wasalaam iyo khidmadiisa iyo adeegiisa ayaan soonkaasi ayaanan soomi jirin marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in ay bannaan tahay in soonka dib loo dhigto ilaa bishi shacbaan laga gaaro laakiin shacbaan inaan laga dambeysin waayo shacbaan hadday dhaaftar dee ramadaan baa soo gelaya ramadaanka hore adoo lagugu leeyahay mid dambe hadduu kuu soo galana waa dembi weyn weeyaan qofkaasi aaim ayuu markaa noqonaya taasi waa laga qaadanaya inuu taakhiirku usan laazim ahayn waxaa kaloo laga qaadanayaa qaduhu inuu yahay dayn qofka lagu leh dayn qofka lagu leh inuu yahay ay u fiican tahay haddii wax maanicoo u diidaa aysan jirin inuu iska dadejiyo waa sida u fiican laakiin waajib maha waa sida laakiin u fiican waxaa dhici karta qofkii inuu wax ku yimaadaan inuu xanuun ku yimaado inuu socdaal iyo safar inuu galo in mashquul kale ku yimaado ayaa dhici karta marka hadduu jaanis helo inuu degdego ayaa u fiican oo u fadli badan dimadiisuna ay ku beri noqonaysaa laakiin waajib kuma ahan iyadoo laga qaadanaya nusuusta caamka oo boorinaysa khayrka in loo degdego fastabiqu lkhayraat baa la yidhi khayrka u degdega oo u dheereeya marka iyadoo arrinka la eegaysaasaa u fiican ayib laazimaha in laisku xejiyo oo qofka qalaha uu qalaynayo ramadaankii lagu lahaa inuu isku xujiya shardi maaha waxaa dhici karta marka ramadaan uu ka baxo inuu wax soomo bishii ku xigta wax soomo ilaa ramadaan kale wixii ka horeeya inuu u qaybiyo marba wax ka soomo waa u bannaanta inuu isku xujiyana waa u bannaanta ayib inuu dhammaan soo hormarsado waa u bannaanta inuu dhammaan dib u dhigto waa u bannaanta laakiin sida u fiicanoo fadliga badan leh waa inuu dedejiyo weeyaan ayib laakiin inuu gaarsiiyo ramadaanka dambe taasi waa xaaraam taasi waa xaaraam lidalika caaisha waxay ka dhigtay haayadii ilaa shacbaan ramadaanka dambe in lala sugo taasi waa xaaraam weeyaan haddayba dhacda marka qofkii inuu dib u dhigay oo isagoon qallayn kii hore ramadaan kale u soo galay maxaa laga doonayaa maxaa qofkaa lagu leeyahay kow waxaa saaran ramadaanka markuu dhammeeyo inuu qalleeyo ayaa saaran ayib waxay ku darayaan jumhuurtu fidyana waa raacinayaa yani miskiin inuu quudiyana wuu ku darayaa oo wuxuu isku darayaa ramadaankaasi soo galay markuu soomo markaa taagan markuu dhammeeyo macnuhu maahan ramadaankii dambe hadduu soo galo kii horeu qalaynaya ramadaankan maya ramadaanka soo gala asagaa leh ka markaa taagan buu soomayaa markuu dhameey kadib baa wuxuu bilaabaya qalihii kii hore jumhuur marka waxay leeyihiin wuxuu ku darayaa maalin kastaba soonka uu soomaya wuxuu ku darayaa inuu miskiin quudiyo oo miskiinkan la quudinayo macnihiisu muxuu noqonayaa waa jabri waa kabniin uu ku kabayo naqsiga ku yimid maadaama uu dib u dhigay oo waktigii loogu talagalay uu dib ooga dhigay kabniin ayuu ku kabayaa naqsigaas ku timid soonkiisi ku yimid ayuu ku kabayaa culimada qaybo ka mid waxay leeyihiin ma saarna qofkaasi inuu markaasi inuu la yimaado fidyo soonun baa saaran bas aayaddan waxay sheegtay facidatu min ayaamin ukhar tiro maalmo kale ah ayuun baa laga doonayaa bas aayaddu fidye may sheegin mar haddaysan fidye sheegin markaasi fidyadeeni markaa daliil ma leh way jirtaa saxaabada radia allahu canhum qaar markaasi ay ka sugan tahay sida ibnu cabaas iyo abu hurayre iyo ibnu cumar iyo fidyada markaasi waa ka sugan tahay ayib cid ku khilaaftana lama hayo culimada odhanaya markaasi icaam lagama doonayo ayagu waxay qaadanayaan cumuumka aayadda facidatu min ayaamin ukhar aayaddu may sheegin waxa icaamah in qofkaasi laga doonayo laakiin qowlka loo badan yahay waa qowlkaa hore inuu qofku fidye bixiyo soonkiina markaasi uu ku daro oo soon iyo fidye israaciyo laakiin min xayu alcumuum aayaddu ma tusinayso wax markaasi in fidyaha qofka laga doonayo ayib wuxuu odhanayaa shaarixu wاlqowlu biاlطcaami fiihi wajahaة calى sabiil istixbaab yani soonka fidyada lagu darayo waajib maahane waa mustaxab weeye isaga laftiisu yani fidyada la bixinayo waajib maaha waa mustaxab liman kaana qaadiran calayhi qofka karaya muxuu fidyada u bixinayaa jabran lima xasala min atafriiطi bالtakhiir waxaa lagu kabayaa tafriidkii uu la yimid iyo kagaabiskii uu la yimid ilى hada اlwaqt ayib wuxuu ohanaya walacala man qaala min asaxaabati biاطcaam qasda hada اlmacnaa saxaabada saa laga soo wariyey qofkii inuu soonkiisa ku kabo oo nuqsaantii uu ka kabo ayay sidaa markaa u sheegeen wa ama alqowlu biwujuubi اطcaam fahuwa zaa'idun calى daahir اlaaya waajib kugu yahay inaad iطcaam bixiso aayadda daahirkeeda waa ka baxsan yahay marka waxaa lasku hayaa ma mustaxaba mase mustaxab maaha baa lasku hayaa jumhur waxay le wa mustaxab inuu iطcaam bixiyo oo miskiin mud siiyo qolada kan waxay le maya wax saaran oon ahayn soon markaasi ma jiro ayib waxay kaloo culimadu is weydiiyaan qofka lagu leeyahay bil ramadaan qalo lagu leehay soon sunaa ma soomi karaa maalan ramadaankii ayaa wax lagaga leeyahay isagoon qallaynin ramadaankii lixdii shuwaal ma soomi karaa suu u helo fadligii ahaa man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahri qof wuxuu la mid yahay ramadaan soomay oo lix maalmood oo shawaala raaciyey nin soomay markaasi sanadkii oo dhan buu la mid yahay si ajarka uu helo ramadaankii markaasi isagoo lagu leeyahay ma qalayn karaa ma soomi kara yani sunnaha ma soomi karaa culamada qaybo ka mid waxay leeyihiin soonkaa sunnaha ma asaxayo isagoo qalla lagu leh ayib waxay la mid tahay qof isagoo xajkii waajibka aan soo xajinin xaj sunaa soo xajinaya buu la mid yahay sida arrinkaa usa sax u ahayn kana sax ma noqonayo qowl labaad waxay leeyihiin soonka tatawuca ama sunnaha waa bannaan yahay iyadoo qofkii faral lagu leeyahay qolo kale waxay leeyihiin waa karaaho inuu soon sunno ah soomo isagoo waajib lagu leeyahay waa karaaho waana qowlka markaa shaaficiyada ay ku tageen iyo maalikiyadu isagoo soon waajiba lagu leeyahay inuu sunno soomo maxaa yeelay dimadiisu waajib baa saaran dayn baa lagu leeyahay qofka haddii dayn lagu leeyahay inuu sadaqaan iska bixinayaa waxaa ka mudan asaga waxaa u mudan marka asaga loo eego inuu daynta iska bixiyo idan soonkan waa dayn lagu leehay soonkan waa dayn lagu leeyahay weeye mar hadduu dayn yahay axaadiisuna waa inoo sheegi doonaane daynta inuu iska gudo marka hore ayaa qofka caaqilkaa wuxuu xooga saaraya markuu daynta gudo kadib taawucan iyo markaasi waa shay dheeraad ah waayo hadduu daynta ku dhinto qofkaasi waa aaim waa dembiile laakiin qofku hadduusan waxba bixin oo sadaqo markaa dheeraad usan la bixin ajar baa ka nuqsaamaya ajar ayuusan ku helaynin oo ajar baa kaga nuqsaamaya laakiin qofkii dimadiisa wax loo haysta markaa ma jiraan maxaad soon suna u soomi weyday looma haysto isagoo ma ajar badan ku waayaya laakiin isagoo dayn lagu leeyahay oo soon lagu leeyahay haddii uu dhinto qofkaas waa aaim inuu naarta ku mutaysto ayaa dhici karta qowlka haddaba xooga badan waxaa weeye inuu qofku u degdego inuu markaasi soonka waajibka inuu hormariyo haddiise soonka lagu leeya waajibka uu fara badan yahay wakhtiguna waasic yahay sunnaha uu soomay sunno kooban uu yahay ajar gaara loo sheegay dhib ma lahan bay culimmadu leeyihin hadduu wakhtigu waasic yahay dhib ma leh culimmada odhanaya maalan shuwaal oo kale lixda maalmoodoo shuwaal in la soomo in lagu helayo sanad ajarkiis shardi baa ku xihan man saama ramadaana uma atbacahu shardigu muxuu yahay ramadaan waa inuu soomay hadduusan ramadaan soomin ooma banaano ajarkaana kuma helayo lixdan shawaal man saama ramadaana ayaa shardi ah qofka ramadaan sooma uma atbacahu sittan min shawaal lix shawaalana ku daraa kaana ka siyaami dahri laakiin isagoon ramadaanba soomin oo kii hore lagu leeyahay sunaan soomayaa siaan u helo lixdii maalmood ajarkoodii culimadu waxay leeyihin halkaasi asagu ma helayo bishari waxaa weeye waa inuu ramadaan soomay almuhim mar kasta waxaa dimadiisu beri ku noqonaysaa inuu u degdego waajibka lagu leeyahay inuu isdhaafiyo waayo ma oga xili nafta laga qaban doono ma oga mar hadduusan ogeyn lixdaa maalmood oo shawaal uu ka dhiganayo waa inuu soomaa lix maalmood oo waajib lagu lahaa ah waa inuu isdhaafiya taasaa u fiican una markaasi biaqi marka la eego u fadli badan ayib marka masaladaasna culimadu yani aqwaashaas ayay ka leeyihiin can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaal rasuulku wuxuu yihi man maata qof ka dhintaa wa calayhi siyaamun asagoo soon lagu leeyahay saama canhu waxaa ka soomaya waliyuhu weligiisaa ka soomaya وأkرaجaه أbu dawd abu dawud wuu soo saaray abu dawudna waa soo saaray xadiiثkan wa qaala wuxuuna yihi hada fi الnadri waa nadarka ayuu gaar ku yahay wa huwa qowل أحmed بن xambل radي الlahu canhu waa hadalka imaam أحmed بن xambal ayaa sidaa maray xadiiثkan wuxuu noo sheegayaa qof hadduu dhinto isagoo lagu leeyahay soon isagoo lagu leeyahay qof hadduu dhinto isagoo soon lagu leeyahay markaasi qof hadduu dhinto isagoo soon lagu leeyahay waxaa ka soomaya weligiisa weliga waxaa loo jeeda qariibkiisa ama xigtadiisa ayaa ka soomaysa marka la leeyahay weligiisa ka soomaya macnuhu maahan cid kale hadday ka soonto kama asaxayo macnuhu maaha waxaa loo jeeda min baab alghaalib saasaa haalib ah inuu qofku ka soomo qofkii qariibkiisa ah inuu ka soomo saasaa haalib ah laakiin haddii cid kale ay ka soonto walow qaraabo yuusan la ahaan yani waaxid min almuslimiin ayaa yihi hebel soonkii lagu lahaa anaa ka soomaya way ka asaxaysaa oo waxay ka dhigan tahay dayn lagu lahaa oo cid kale ay ka bixisay oo kale ayay ka dhigan tahay marka shardi maahan weligaas laakiin baab alghaalib ayaa loo sheegay ayib meydka hadduu dhinto meyd hadduu dhinto isagoo day isagoo lagu leeyahay soon waxaa markaasi ka soomaya weligiisa wuxuu ohanaya abu daawuud wuxuu soo saaray soonkaa la sheegayo oo laga soomaya waa kii nadarka ku nadray isagoo isku waajibiyey intuusa dhiman baa wuxuu yidhi waxaa nadar waxaan ku galay inaan soon soomo ama maalin ama bil ama sanad ayuu ku nadray qofka isagoon soomin buu dhintay isagoon soomin ayuu dhintay kaas way midka laga soomayo riwaayada dambe ayaa sii caddaysay marka akhrajahu abu daawuud wuxuu ku fasirayaa man saama man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu ilaa axaadiista uu soo aroorinayo saaxibu اlcumda waa axaadiis mutafaq calayhi ah ayaa shardigiisu ahaa abu daawuudna kuma jiro mutafaq aleyhi kuma jiro isagu mutafaq aleyh waa loo jeeda bukhari muslim baa loo jeedaa marka abu daawuud wuxuu u sheegay lafdigan hada fi nadri inuu xadiidkan ku fasiro soonkan la sheegayo laga soomayo qofka meydka waa soonka markaasi nadarka inuu ku caddeeyo intaas ayuu doonayaa waana madhabka axmed bin xambal buu yihi laakiin masaladu waa masale khilaafi ah culimmadu markaasi khilaaf bay ka markaas isku khilaafeen soonka laga soomayo waa kee qofka dhintay sida markaa shaarixuba uu tilmaamayo cabdalla basaam yani soonka laga qalayn laga soomayo saddex qowl ayay markaa culimmadu ka leeyihiin waxaa laga soomayaa soonka nadarka bas waana midka uu ku fasiray abu daawuud riwaayadaa uu sheegay waa siday sheegaysa weye nadar waxaa laga soomaya soonka ku nadar basa laga soomaya qofkaa dhinta ayib qowl kale wuxuu leeyahay maya nadarkina waa laga soomayaa soon kaloo waajib ku ahaa oo usan soominna waa laga soomayaa qowlkaa dambe waxaa qaatay markaasi ibnu xasmi alظaahiri kadalika shaaficiyada qaybo ka mid ah waa qowlka shaafici qowl qadiim lishaafici weeyaan ayib qowl kala wuxuu ohanayaa wax laga soomayaa maba jiro wax laga laga soomayaa ma jiro laa nadar baan laga soomaynin walaa mid waajib aan laga soomayn oo nadar aan ahayn inta midna lagama soomayo waa saddex qowl marka waxba lagama soomayo ko maya nadar kaliya laga soomaya waa labo maya labaduba waa laga soomaya nadar iyo kii caadiga qofku markaasi uusan uusan soomin oo ka dhintay isagoo lagu leh saddexdaa qowl ayay markaa culimmadu ka leeyihiin masalada qowlka xooga badan oo raajixa waxaa weeye soon kasta oo qofkaasi lagu leeyahay ama ha ahaado soon markaa waajib ah ama ha ahaado nadar asagu isku waajibiyey qofka dhintay waa laga soomayaa ayib waxaa laakiin la socdo shardi ah qofkani soonkaasi cududaar buu oga tegey inuu soomana markaa jaanis buu u helay soonkan waa lagu lahaa inuu soomo jaanis buu u lahaa muu soomin saasuu ku dhintay laakiin qofkani soom baa lagu yeeshay maalan ramadaankii buu xanuunsaday wuxuu islahaa marka ramadaan ka baxo oo caafimaad soom buu islahaa xanuun kama makacinba si u xanuunsanaabuu ku dhintay jaanis buu omahin qofka markaa ku soomo kaasi laysa calayhi shay wax lagu leeyahay ma jir waayo shardi jaanis ba oo ma helin inuu ku soomo jaanis uu ku qaleeyo ma helin laa yukallifu llahu nafsan ilaa wasacahaa ilaahay markaa naf ma saarin waxayse awood u lahayn maadaama ninkani uusan awoodba u helin uu ku soomo markaa wuxuu noqonayaa markaasi midaan lagu lahayn waxbaa lagama soomayo wuxuu oranayaa shaarixu ana man maata wacalayhi sawmu waajibu fainahu yushrac liwaliyihi weligiis waxaa mashruuc u ah an yaqdiya sawma canhu inuu ka qaleeyo liannahu ixsaanu ilayhi wa biru wasila waa samafal waa ixsaan walaa yakhtasu dalika bilwaliyi weligiisi iyo xigtadiisa kuma gaar ahaan bal kulu man saama canhu qadaa dalika canhu wa ajza'ah cid kastoo ka soontaa waa ka gudayah liannahu tabarac waa u tabarucay faashbaha qadaa dayni canhu wuxuu shabahayaa deyntii oo laga bixiyu shabahayaa deyntii oo laga bixiyo ayuu shabahayaa wa ama dikru اlwaliyi fi اlxadiiثi faqad kharaja makraj اlghaalib in weli la sheegay waa sida haalibkaa weeyaan inuu weligiisa soomo liأna اlghaaliba wuquucu dalika min alwaliyi اlmeyiti wa qariibih sida haalibka waxaa weeye in meydka qaraabadiisa ka u dhow inuu ka soomo la min albaciid canhu wاlxadiiثu mukhtaصu biman kana macduura limarad waa qof marka hore cududaar u afuray xanuun ama safar aw xaydin aw nifaas gabadhi waxay u afurtay dhiiggii dhalmada ku dhacay ama dhiiggii markaa caadada ku dhacay uma zaala cudruh cudurdaarkii baa ka zuulay qofkii watamakana min alqada inuu qalleeyana waa u suurtowday walam yaqdi xataa maata mana qallay inaa u ka dhintay fahaada huwa aladii yatanaawalahu اlxadiid midka xadiidku sheegayo laga soomayo waa midkaas weeye cudurdaar buu u afuray hadduusan cudurdaar u afurin camdi u afuray waxba lagama soomayo waa isagaa dembiila marka horeba ko kii cududaar u afuray jaanisna aan u helin inuu dib ka qaleeyo asna waxba lagama soomayo maxaa yeelay asagii lagu lahaa ayaan jaanisba u helin laakiin wuxuu ku kooban yahay kii jaanis u helay oo haddana marka hore cududaar ku afuray marka dambena fursad u helay kaasuu ku kooban yahay ayib mawaajib bay ku tahay marka qofkii weligiisa ahaa inuu ka soo mawaajib ah jumhuurtu waxay leeyihin maya waa mustaxab waa mustaxab oo hadduusan ka soomin asagu dembiile kuma noqonayo haddii la yidhaahdo waajib bay ku tahay oo hadduu ka tago dembiile ayuu noqonayaa waxay ka hor imaanaysaa aayaddii waan laysa lilinsan walaa tazuru waasiratu wasra ukhraa nafi naf kale dembigeeda ma xambaarto nafkeeda dembigeeda iyadaa leh marka waa ixsaan iyo istixbaab weeyaane ma aha in la leeyahay haddaad soomi weydo adaa dembiile oo aaim ah maaha macnuhu sidaa maaha waa madhab اjumhuur weeyaan qofkani dembi usan lahayn in la saaray markaa noqonaysaa culamada qaybo ka mid a waxay leeyihiin wuxuu ku kooban yahay kii nadarka ahaa wixii ka soo haray icaam baa laga bixinaya waa la quudinaya miskiin baa laga bixinaya waayo qofkii soomanaa qofkii yani waxaa weeyaan xanuunsaday oo awood u waayey inuu markaasi soomo awood u waayey miskiin baa laga quudinaya saasoo kale waxay leeyihiin wixii nadara wixii aan ahayn miskiin baa laga quudinaya lagama soomaya miskiin baa laga quudinaya ayay markaa leeyihin culimadaas ayb laakiin qowlka raajix waxa wey inay caam tahay ama ha noqdo nadar ama ha noqdo markaasi mid waajib ku ahaa intuma waa laga soomayaa weligiisaa ka soomaya ama ciddii kaleoo ixsaan ugu samaynaysa inay ka soomaanna waajibkuma ahan waxay unoqonaysaa sunne iyo mustaxab ayay markaa unoqonaysaa ayb axaadiituna waa isfasirayaan oo kuwa markaa sheegaya nadar ku koobaya yani axaadiista caamkaa ayaa markaa fasiraya xadiidkan caasho oo kale waa caam man maata wa calayhi siyaam qofka soo qofka dhintaa asagoo soon lagu leeyahay isagoo soon lagu leeyahay soonka marka xadiidka ma sheegin xadiidkani muu sheegin ma nadarbaa ma mid kala cumuumka lagu qaadanaya marka nadar iyo kii waxaan nadar ahaynba way soo gudagelayaan can cabdillahi bni cabaasin radi allahu canhuma qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu alayh wasalam jaءa rajulu nin baa yimid ilى الnabiyi nebiga ayuu u yimid calayhi الsalaaةu wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula اllahi rasuul ilaahayow ina ummii maatat hooyaday way dhimatay walxaal bay dhimatay calayhaa sawmun soon lagu leeyahay hooyaday oo soon lagu leeyahay baa dhimatay wa calayhaa sawmu shahrin bil soonkeeda iyadoo lagu leeyahay afa aqdiihi canhaa maka gudaa hooyaday soonkii lagu lahaa maka gudaa qaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam low kaana calaa ummik hooyadaa haddii lagu lahaan lahaa korkeeda uu ku sugnaan lahaa daynun dayn akunta qaadiyahu canhaa maka gudi lahayd qaala wuxuu yihi nacam haa qaala fadayn اllaahi daynta ilaahay ayaa axaqu mudan an yuqdaa in la gudo an yuqdaa in la gudo daynta ilahay baa ka mudan maxay ka mudan tahay ay min dayn اlaadamiyi daynta bini aadamka ta ilahay baa ka mudan wa fii riwaayatin riwaaya kale waxaa ku sugan jaءat imra'atun islaam baa u timid ilى الnabiyi ama ilى rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam faqaala waxay tihi ya rasuul اlah rasuul ilaahy w ina ummii hooyaday maatad way dhimatay walxaal bay dhimatay wa calayhaa sawmu nadrin soon nadar lagu leeyahay afa asuumu canhaa maka soomaa qaala wuxuu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ara'ayti ama afara'ayti iiga waran macnaa akhbirni ii sheeg low kaana calaa ummiki hooyadaha hadday ku sugnaan lahayd korkeeda daynun dayn faqadaytiihi oo markaa aad ka bixisood ka guddo dayntii hooyadaa lagu lahaa akaana yuؤaddi dalik canhaa arrinkaa maka gudi lahaa dayntii lagu lahaa hooyada haddaad ka bixin lahayd dayntaasi maka bixi lahayd hooyada qaal waxay tihi nacam haa qaala fasuumii can ummik hooyadaa ka soon ayib xadiidkan xadiidkii hore ayuu markaa sii xoojinayaa laba qisoo kala duwan weeyaa midna waa nin midna waa qof dumara weeye labaduba nabiga u yimaadeen calayhi الsalaatu wasalaam ninku wuxuu weydiiyey hooyadii baa dhimatay iyadoo soon lagu leehay bil soonkeed lagu leehay maka gudaayo maka qaleeyaa maka bixiyaa yani maka soomaa wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi الsalaatu wasalaam hooyadaa haddii dayn lagu lahaan lahaa oo bini aadamka qof bini aadam dayn hadduu ku lahaan lahaa oo aad ka bixiso maka bixin lahayd wuxuu yihi ha waa ka bixin lahaa wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi الsalaatu wasalaam deynta ilaahay baa mudan in la bixiyo maxay ka mudan tahay deynta bini aadamka saad oga bixin lahayd hooyadaa cid dayn kule saad oga bixin lahayd sidaas si la mid ah daynta ilaahay uu ku leeyahay oo soonka ah ka bixi ayib ta labaadna waa la mid gabadhaas nabigay weydiisay calayhi salaatu wasalaam weliba ayadu waxay ku sheegtay inuu ahaa soonku nadar inuu ahaa soonku nadar inuu ahaa laakiin midka hore waxaa ku sugan sawmu shahrin bil soonkeed marka kaa hore waa muxtamil yacni bil soonkeed bishaa soonkeedu ma bilbay ku nadar bilay ku nadarti miyaa mase bil ramadaan bay ahayd ma sheegin taa waa muxtamil laakiin ta dambe waa la caddeeyey wa calayhaa sawmu nadrin bil nadarkeed ayaa markaa saarnaa yani nadar baa lagu lahaa miyaan ka soomaa hooyaday wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam hooyadaa haddii deyn lagu lahaan lahaa oo aad deyntaa ka bixin lahayd qofkii ku lahaa aad deynta siin lahayd deyntaasi ma ka bixi lahayd waxay ku jawaabtay haa kadib nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam fasuumii can ummiki hooyadaa ka soon hooyadaa ka soon ayib marka labada xadiid xadiidkan dambe oo nadarka ku sheegaya iyo kii hore oo markaa caaisha radi allahu canha iskama hor imaanayaan bay culimmadu leeyihiin oo kaa hore caam buu ahaa kanna cumuumkaasi wuxuu ku dhacayay qayb ka miduu sheegay kaa hore man maata wa calayhi siyaamun kii dhintao soon lagu leeh soonka marka wuxuu aqbalayay sowmu nadrin wa sowmu hayrihi ayuu markaas shamlinayay kan xadiidkana wuxuu sheegayaa markaasi qayb ka mid ah xadiidka cumuumkiisa wuxuu ku dhacaya qayb ka mid ah ayuu sheegaya oo ah nadar nabigu marka wuxuu ku fahamsiiyey calayhi salaatu wasalaam sida haddii aad deyn lagu lahaa aad oga bixiso ay oga bixi lahayd deyntaasi oga hari lahayd si la mid ah markaa soonkan lagu leeyahay haddaad ka soontona saasoo kale ooga harayaa marka waa qiyaas xadiidku wuxuu daliil u yahay qiyaasku waxaa loo yaqaano inuu yahay shay mashruuca inuu yahay shay bannaan inuu yahay qiyaas in wax la qiyaasto ayib waayo wuxuu saga qiyaastay nebigu calayhi salaatu wasalaam deyntii bini aadamka iyo deyntii ilahay uu addoommada ku lahaa oo xuquuqdii waxyaalihi waajibaadku ku lahaa ayaa waxooga qiyaas qaata deyntii bini aadamka dadku waxay fahmayaan deyntii bini aadamkay fahmayaan mar haddii qof deyn lagu lahaa deyntii laga bixiyo sida ay deynta oga baxayso si la mid ah waxa qofka lagu leeyahay oo xuquuqda ilaahay haddii laga bixiyana saasoo kale ayay oga baxaysaa waxaa laga qaadanaya tacliim wanaag wanaaggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si wanaagsan buu dadku wax u bari jiray tusaale usoo qaatay tusaale marka uu qof wax ku fahmi karo ayuu markaa ku fahamsiiyey waxaa laga qaadanaya qiyaasku inuu yahay daliil sharci ah oo xukum lagu sugi karo waxaa laga qaadanayaa meydka deyntii lagu lahaa haddii laga bixiyo deyntaasi inay ka harayso oo aan qofkii markaa wax dambe inaan lagu lahayn waxaa laga qaadanayaa markaasi haddii deynta bini aadamku haddii la bixiyo ay ka harayso meydkii deyntii ilaahay haddii laga bixiyana oo waajibaadka lagu laha hadii laga bixiyana inay sidaasi kaga harayso ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in yani waxaa weeyaan deyn haddii qofku lagu leeyahay deyn ilaahay uu ku leeyahay iyo deyn bini aadam ay ku leeyihiin isagoo labadaba lagu leeyahay qofku hadduu dhinto culimmadu waxay leeyihiin deynta ilaahay baa la hormarinaya deynta maalan zaka lagu lahaa xaj baa lagu lahaa qofkii markaasi isagoon xajin buu dhintay isagoo sako lagu leeyahay buu dhintay ayib keebaa la qadimaya marka culimadu waxay leeyihiin xadiiska waxaa laga qaadanaya deynta ilahi baa la qadimaya fadeyn ullahi axaqu an yuqda axaqu waxay ku tusinaysaa inuu yahay midda la hormarinayo ayib waana qowlka shaaficiyada weeyaan ana man maata wa calayhi deynun lilaahi tacaala wa daynu lilaadamiy xoolihiina ay aysan wada gaaraynin deynta ilahay laguma bixin karo tii bini aadamka laguma bixin karo teebaa la hormarinaya xadiidku wuxuu daliil u yahay in midda ilaahay la hormarinayo ta bini adamka la dambeysiinayo waaya sidaa waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay maya deynta bini aadamka la hormarinaya deynta bini aadamka ayaa la hormarinaya maxaa yeeley deynta bini aadamka waxay ku dhisan tahay muaalaba qofkii baa doonayoo taagan waxay hadlaysiiyuu leh qofkii baa soo taagan daynu daynu daynu laadamiy mabniyatu cala almushaaxati walmuaalaba isagii baa soo taagan waa u baahan yahay deynta ilaahay laakiin waxay ku dhisan tahay alcafu walmusaamaxatu walistiqnaacu canhu ilahay waa ka maarmaa ayib marka deynta bini aadamka la hormarinayaa deynta allana waa la dambeysiinayaa haddaa xadiiska maxaa lagaga jawaabaya marka fadeyn ullahi xaqu an yuqda deynta ilahay baa mudan in la gudo maxaa lagaga jawaabaya yan waxaa weeyaan xadiidkani sabab gaar ahaaneed ayuu lahaa sabab ayuu markaa lahaa ayib waxaa ku suganna wuxuu yahay oo laga qaadan karo inay mashruuc tahay in qofkii deyntii laga bixiyo inay shay mashruuca tahay ayuun baa laga qaadanayaa laakiin haddii ay arrimihiisu yimaadaan labada arimood deynta bini aadamka ayaa la qadimayaa maxaa yeeley bini aadamka xaqiisu waa ka adagaya xaqullah ilaahay cafigiisu markaa saamaxaadiisu dhaafitaankiisu waa waasic laakiin bini aadamku xuquuqdoodu waxay ku dhisan tahay adayg waa la adkeeyey waa la adkeeyey ayib marka culimadu waxay leeyihiin qowlka xooga badan waxaa weeye in markaasi xaqa haddii marka ay labaduba ku tacaluqaan xaqa bini aadamka markaasi in la qadimayo ayb can sahl bn sacad aلsaacidi radia اllahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaal laa yazaalu الnaasu bkhayri ma cajalu الfiطra ayb waxaa laga wariyey sahl bn sacd asaacidi radia اlahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilahi qaala inuu yihi laa yazaalu الnaasu dadku kama zuulayaan bikhayrin khayr kama zuulayaan maa cajalu الfiطra inta ay dedejinayaan afurka riwaayo kale waxay ku daraysaa waakharu suxuura suxuurtana ay dib u dhigayaan dadku khayr bay ku sugan yihiin marka xadiidkan wuxuu inoo sheegayaa in ay tahay mustaxab in la dedejiyo afurka ayib afurkuna yan xilliga la afurayo xadiidka soo socda ayaa marka inoo tilmaamaya can cumar bni khaaabin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxuu yihi idaa aqbala اleylu habeenkii hadduu soo qaabilo min haahunaa xaggaa iyo markaasi bari uu ka soo qaabilo madowgiisi wa adbara nahaaru maalintiina ay daba jeediso caddaanteedii min haahunaa xaggan jihadan galbeed ay u jeedsato oo iftiinka xaggaasu aaday faqad aftara saa'imu kii soomanaa wuu afuray riwaayadka qaar waxay ku darayaan wagharabat ishamsu qoraxduna dhacdo faqad aftara saa'im kii soomanaa wuu afuray ayib marka xadiidkana caddaynaya xilliga la afurayo saddex calaamadood waa in la helaa habeenkii xaggaa madowgiisa waa inuu ka yimaadaa xaggaa iyo markaa qorax ka soo baxa maalintiina caddaanteeda xaggaa iyo galbeed waa inay aaddaa qoraxda inay dhacdayna waa in la hubsadaa waa harabat ishamsu saddexdaa marka la helo faqad aftara saa'im saa'imkii waa afuray saa'imkii waa afuray yani waxaa weeyaan soon dambe oo lasii wadayaa ma jiro wuu afuray maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa xukum ahaan buu afurayoo qofkaasi yan waxaa weeyaan wuxuu la mid yahay yani waxaa weeyaan xilliguu afuri lahaabaa soo galay ama faqad aftara saa'im ay falyuftir اsaa'im saa'imkii ha afuro waktiga afurkaa la joogaaya ha afuro xadiidka hore marka isagu wuxuu sheegay fadliga laga helayo markaasi in la dedejiyo afurka suxuurta dib loo dhigo maxay tahay in inta arinkaa la samaynayo dadku ay khayr ku sugan yihiin calaamaadkaa dadku intay ku sugan yihiin khayr bay ku sugan yihin weli khayrkii waa joogaa inta afurka la dedejinayo suxuurtana dib loo dhigayo inta arinkaasi uu baaqi yahay oo dadku ay sunadaasi noolaynayaan weli khayrkii waa joogaa khayrkii ma dhammaanin macnaha laga fahmayo waa kaas weeye saxaabadu radi allahu canhum aad bay markaa markay qoraxdu dhacdo markiiba waa afuri jireen camar ibnu maymuun alawdi wuxuu odhanayaa kaana asxaabu muxamadin sala allahu alayhi wasalam asraca annaasi iftaara wa abطa'ahum saxuura waxay ahaayeen saxaabadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam dadka kuwa ugu deg dega badan leh afurka xagga suxuurtana markaasi u dibdhigid badan ayay ahaayeen bukhaari wuxuu ohanayaa waaftara abu saciid xiina haaba qursu الshamsi wuxuu afuray abu saciid wuxuu afuray markay qoraxdu saa u dhacday marka waa in la hubsado un bes qoraxda ma dhacday mar haddii la hubiyo khalaas waa in la afuraa waa in hore laga afuraa si loo helo khayriyadaas iyo wanaagaas si markaa looga helo waxaa laga qaadanayaa boorin laisku boorinayo in lagu dadaalo itibaaca sunada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam mukhaalafada la khilaafayana laga tago waxaa laga qaadanayaa in markaasi khayr dhammaantii inuu ku sugan yahay in harciga sharciga in lagu taqayudo oo qofka sharciga uu ku dhego marka loo sheego shayga sharciga ah shaygan shay sugan oo sharci ah inuu qofku ku dhego oo ku fara adaygo ayaa la doonayaa dad baa dhici karta in ayagoo og inay qoraxdu dhacdo haddana tanatucan wa tacamuqan wa tashadudan inay yidhahan maya maya dib baan waan u kaadinaya waan u kaadinaya dadka qaarkood xaadday eegaan xaadda ayay eegaan kullu haadaa wax daliila ma leh mar haddii la hubsado qoraxda inay dhacday soonkii waa dhammaaday wakhtigiisina wakhtiga afurkana waa la joogaa ajarkana waa laga helayaa in dadku ay khayr ku sugan yihiin inta arrinka noocaasa ay markaa la imaanayaan ayib waxay culamadu tilmaameen xadiidkan dambe wuxuu noo tilmaamay idaa aqbala leylu min haahuna waadbara nahaaru min haahuna faqad aftara saa'im waxay sheegeen hadaba mas'alo qofkii wuu afuray qoraxda baa u dhacday calaamaadkani waa wada helay qoraxda way dhacday habeenka xaggaasu ka yimid maalintiina halkaasay aaday qoraxdana way dhacday wuu afuray markuu sidaa u afuray ayuu diyaarad raacay diyaarad buu raacay oo wuu safray sidaa markay diyaarad u kacday qoraxdaba uu arkayba maxay noqonaysaa waa inuu dib ka qaleeya maalintaas alma waxay leeyihiin mar haddii asagu qoraxdii u dhacday oo u hubsaday oo saa ku afuray walow mar dambe qoraxda haba arkee asagu ooma taalo waa afuraya qofkaas waa cunaya waa cabaya lanna wuxuu ku afuray marka hore qoraxdana dhacday shaygan dib buu ka yimid markuu diyaarad koray kadib buu arkay qoraxda weli muuqata maa caleyhi shay waxba ma saarno qofkaas waxaa sidaa khilaafsan qoraxdii oo ay sii dhacayso waxba aysan ka dhimanayn ayuu diyaaraddii raacay mar alla markuu raacay bay qoraxdiiba dhici weyday inta qoraxda u muuqanayso waa sooman yahay qofkaas waayo qoraxda waa u muuqataa markuu soo raacayey diyaaraddu qoraxda waa u muuqanaysay xilli habeen muu joogay xilli maalin buu joogay mar haddii qoraxdii u muuqanaysa uu diyaaraddii soo raacay asagoo weli soon ku sugan ilaa qoraxda ay ka dhacayso soonkaas waa wadayaa intay doontaba ha noqotee marka masaladaasna culimadu way tilmaamaan can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam cabdullahi bn cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi nahaa rasuulu اllaahi rasuulka ilaahay wuxuu reebay can ilwisaali wisaal buu reebay wisaal muxuu yahay waa soonka la xiriiriyo weeyaan qaaluu waxay dhahn innaka tuwaasil rasuul adiguba waad xidhiirisaa yani waad joogtay soonka waad sii wadaa qaala inii lastu milakum wa fii lafdin inii lastu ka hayatikum inii anigu lastu ma ihi ka hayatikum idinkoo kale ma ihi ama milakum idinkoo kale ma ihi waa laba riwaayo inii anigu ucamu waa lay quudiyaa wa usqaa waa lay waraabiyaa warawaahu abu hurayra wa caaisha wa anas bn malik radi allahu canhum saxaabadana waa laga soo wariyey xadiidka walimuslim waxaa u sugnaaday can abi saciidin اkhudri radi allahu canhu faayukum kiini araada doona an yuwaasila soonka inuu xiriiriyo kiini doonaya falyuwaasil ha xiriiriyo ila saxar ilaa xilliga suxuurta ha xiriiriyo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu reebay waxaa loo yaqaano wisaalka wisaalkuna muxuu yahay inuu qofku habeenkii markuu soo galo uu afuri waayo oo soonkii uu isaga sugnaado cuntadii iyo cabitaankii iyo mufatiraadku iska ilaaliyo habeenkii baa soo galay afkiibuu sida u haystaa sidii buu isaga ilaalinaya ayib kaasaa wisaal loo yaqaanaa marka nebigu wisaal buu samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam laa tuwaasiluu faayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ilى saxar markay arkeen nebigoo wisaal samaynaya ayay saxaabaduna wisaal sameeyeen wuu ka reebay marka laa tuwaasiluu warwisaalka hala imaanina markaas waa inaka tuwaasil adiguba wisaal waad samaysaa oo soonka waad sii wadaa inaka tuwaasil kadib nabiga ciladiibu u sheegay asagoo wisaalka u samaynayo wuxuu inii lastu ka hayatikum idinkoo kale aanu maihi inii ucamu wa usqaa waa lay quudiyaa waa lay waraabiyaa macnaha looga jeedo laba macne bay culimmadu ku fasireen waa lay quudiyaa waa lay waraabiyaa qaar culimadu waxay ku fasireen yani waxaa weeyaan cuntadii iyo cabitaankii ayaa la ii keenaayo anu waxna waan cunaa waxna waan cabaa soonkan igama burayo karaamo lagu karaamaynaya arrinkaas ayaa cunto iyo cabitaan aan soonka iga burinayn ayaa lay siiyaa sidaas waa micne macno labaad waxaa lagu fasiray waa lay quudiyaa yani loogama jeedo طacaamkan iyo cabitaankan mid xaqiiqiya loogama jeedo ee waxaa looga jeeda mid macnawiya looga jeedaa mid macnawi ah ayaa looga jeeda o maxay tahay ilahay wuxuu siinayaa awood mid wax cunay iyo mid wax cabay awooddii uu lahaayoo kale ayuu ilaahay siinayaa marka ma dareemayo qofku hadduu wax cuno waxna cabo miyuu dareemaya soonkii waa maya marka awoodda noocaasoo kale ah ayaa ilaahay isiinayaa lidaalika inaan soomanahay inaan afuranahay waa suu ka yimid awooddaasaa la isiinaya macnaha dambe ayaa markaasi xoog badan maxaa yeeley culimadu waxay leeyihiin macnaha hore haddii lagu fasiro dee markaa nebigu ma soomana calayhi salaatu wasalaam ma soomano oo soonkiibaba ka hor imaanaysaa waayo soom macaniisu muxuu ahaa soonku wuxuu ahaa alimsaak can ilmufatiraat waa in laga afhaysto waxyaalaha qofka afurinaya de qof wax cunay wax cabay inuusan af haysan de waa la garanaya marka dahirka xadidka ka hor imaanaysa macnaha hore macnaha saxda waxaa weeye oo marka culimo badanna ay doorteen waxaa weye waxaa loo jeedaa awoodda qofkaasi wax cunay waxna cabay ayaa laysiinaya marka cunto iyo cabitaan marka uma baahni uma baahni waana sida markaa jumhuurtu ay ku fasireen weeyaan ayib waxaa la isweydiiyaa nahyiga laiska reebay wisaalku xukumkiisu muxuu noqonaya maa xukmu lwisaal saddex qowl ayay markaa culimmadu ka leeyihiin qowl odhanaya wisaalku waa xaaraam iyo qolo odhanaya maya waa makruuh iyo qolo odhanaya maya waa jaa'is qofka awoodi karaya saddexdaa qowl ayay markaa culimmadu ka leeyihiin wisaalka ayib inuu xaaraam yahay aimada saddexdaa markaa xanaabilo laga yimaado abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici waxay ku tageen ana alwisaala xaraamun inuu xaaraam yahay ayib culimmada qaybo ka mid ah tafsiil bay gelinayaan tafsiilkaasi waxaa weeye yani waa bannaan yahay ilaa laga gaaraya suxuurta waana inta xadiidku sheegay weeye yani waxaa weeyaan faayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ila saxar ilaa suxuurta qofka u bannaanta maali maalin buu wada soomanaa maalin dambe habeenkii baa soo galay ilaa xilligaa suxuurtu wadi karaa marka intaa wax ka badan lama ogola intaa wax ka badan lama ogola marka nahyiguna waa litaxriim bay yidhaahdeen nahyigu waa litaxriim ayib culamada qayb waxay leeyihiin waxaa la kala qaadaya midka uu dhibayo iyo midka uusan dhibaynin midka uu dhibayo uma banaana xaqiisa oo xaaraan buu ka noqonaya allah wuxu walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima war naftiina ha dilina ilaahi waa raxiim waa idin naxariisanayaaye qofku inuu dhintaaba halis ah marka nahyigu waa litaxriim waa haddii qofku uu markaasi dhib u geysanayo inuu markaa naftiis u halaago hadday sababayso xaaraan buu noqonaya laakiin midka aan ku dhibaatoonaynin makruuh ayuu markaa u noqonayaa fii xaqihi sidaasna marka culimmadu way tilmaameen waxaa laga qaadanaya xadiidkan saxaabadu say khayrka u jeclaayeen say khayrka ugu dadaalayeen ayaa laga qaadanaya nebi maxamed markay arkeen calayhi salaatu wasalaam oo wisaal samaynaya halkaa waxooga muuqatay wuxuu nebigu sidaa u yeelayo halkaa inuu ajar ku jiro inuu fadli ku jiro ayaana markaasi ku daydeen ayib waxaa kaloo markaasi laga qaadanaya xadiidka wixii nebi maxamed calayhi salatu salaam ka sugan in lagaga dayan karo haddii uusan jirin daliil sheegaya inuu khaas ku yahay haddii la helo daliil ku sheegaya arrinkan nebi maxamed uu khaas ku yahay kaa lagagama dayanayo asaguu khaas u yahay laakiin wixii daliil sheegaya inuu khaas yahay uusan soo aroorin waa lagaga dayanayaa saxaabaduna way kaga daydeen nebi maxamed alayhi الsalaaةu wasalaam asagu wisaalku waa u banaanaa fii xaqihi laakiin ummaddiisii nebigu waa u diiday alayhi الsalaaةu wasalaam ciddii wisaal samaynaysana waxaa loo ogolaaday ilaa xilligaa suxuurta ayb waxaa laga qaadanaya tacliimta nebi maxamed alayhi الsalatu wasalaam si u wanaagsanayd wuu sheegay markay weydiiyeen adigoo wisaal waa samaysaa maxaa noogu diideysaa wuxuu nebigu u sheegay in asagu usan ayaga la mid ahayn oo asagoo awood cunto iyo awood cabitaan in markaa la siiyo ayib marka masaa-ishaas ayaa laga qaadanaya baabu afضal siyaami wagayrih baab u yahay soon midka ugu fadliga badan leh iyo midka laga fadliga badan yahay ayuu ku saabsan yahay halkan ayuu kaga warramaya can cabdillaahi bni camri bni caas radia allaahu canhuma qaal waxaa laga wariyey cabdulaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala inuu yidhi bira nabiyu nabiga waxaa loo sheegay sal اlه alي slm ama أkhbira rasuul الlahi rasulka ilahi waxaa loo sheegay أnii aquulu anu inaan leehay wallaahi ilaah baan ku dhaartaye laasumana nahaara maalintii waan soomayaa wala aquumana leyla habeenkana waan istaagayaa maa cishtu intaan noolaha ayb arinkaasaa loo sheegay inaan dhaar ku maray wallahi habeenkiina waan taagan salaad baan u taagnaanayaa maalintana soon ayaan dabada isugu qabanaya afuriga mayo warkaasaa nabiga loo sheegay alayhi الsalaatu wasalaam ayb faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu alيه wasalam rasulka ilahi wuxuu ku yihi rasulka marka wuu u yeeray wuu u yimid rasuulka ilahi wuxuu yihi aanta aladii qulta dalik aanta adigu aladii makiibaad tahay qulta daalika hadalkaa ku hadlay ninka sidaa yirma adiga riwaayadka qaar kuma daraya intaas faqultu lahu nabiga waxaan ku idhi calayhi الsalaatu wasalaam qad qultuhu waan idhi hadalka waa ku hadlay maalintiina waa soomanaanaya habeenkiina waa taagnaanaya anaan ku hadlay biabi anta wa ummii ay anta adigu mafdiyun mid lagu furtaa tahay biabii aabbahay iyo ummii hooyaday hooyaday aabbahay baan kugu furanayaaye hadalka anaa ku hadlay waaya yaa rasuul allah rasuul allow anaa ku hadlay hadalkaas qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fa innaka adigu laa tastaiicu ma awoodid daalika arrinkaas hadda ma awoodeysid ama mustaqbalka ma awoodi doontid markaad weynaato ma awoodi doonti ama haddaadan awoodi karaynba haddaba maxaa talaa marka fa sum wa afdir soon afurna soonkan la sheegay waa kii sunnaha weeye soon afur wa qum istaag oo tuko wanam seexo wa sum min ashahri bishii waxaad ka soontaa alaaثata ayaamin saddex maalmood ka soon bishii fa ina alxasanata xasanadu bcashri amhaaliha tujza waxaa qofka loogu abaalgudaa bicashri amhaaliha toban laab qofka hal xasano sameeya toban laab buu leh toban jeer baa loogu dhufanaya halka xasano ayb wadalika milu siyaami dahri haddii saddex aad ka soonto bishii oo min toban lagugu dhufto wadaalika arinkaas soonkaas aad saddex maalmood soontay bishii milu siyaami dahri waxay la mid tahay adoo soomay sanadkii oo dhan bay ka dhigantah qultu waxaan idhi haddaan ahay cabdulaahi fainii inii anigu wa fii lafdin fainii anigu uiiqu waan awoodaa afdala min daalika intaa wax ka badan baan awoodaa wa fii lafdin la uiiqu afdala min daalik waan karaay waan awoodaa intaa wax ka badan qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fasum yowma maalin soon wa afdir yowma maalina afur fadaalika kaasi siyaamu daawuud calayhi salaam wuxuu la mid yahay nebi daawud soonkiisii ayuu markaa la mid yahay ayb fadalika صiyaam daawuud alayhi الsalaam soonkii daawuud ayuu la mid yahay wa huwa afضal الصiyaam waana soon midka ugu fadliga badan weeye in maalin la soo maalin la afuro faqultu waxaan idhi haddaan ahay cabdulaahi inii uiiqu ama fainii la uiiqu anu waan awoodaa afضala min dalik kaa wax ka badan baan awoodaa intaa ka badan ayaan awoodaa ayb faqala rasulku wuxuu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam laa afdala min dalik wax ka fadli badan ma jiro maalin la soo maalin la afuro wax ka fadli badan ma jiro wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugnaa qaala nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa sawma soon ma jiro fowqa sawmi akhi daawuud walaalkii daawuud soonkiis soon ka sareeyaa ma jiro soonka walaalkii daawuud wuxuu ahaa shatra dahri sanadka shatrigiisay kale barkiisu ahaa ay nisfa dahri ayb shadr dahri yani sum shadr dahri soonka yani sanadka dahr yani dahriga shadrigiisa soon sum yowma maalin soon wa afir yowma maalin afr xadiidkan waxaa warinaya cabdullahi bnu camr bnu caas wuxuu ahaa saxaabi cibaado badan wuxuuna ahaa saxaabi axaadiid fara badan buu ahaa abu hurayra asaga ka xadiid badnaa laakiin wuxuu ku mashquulay cibaado maadaamuu cibaado ku mashquulay dad badan wax kamay qaadan saa darteed xadiidkiisu kun kama gaarsiisna axaadiista laga soo wariyey kun ma dhanna ka yarta oo toddobada saxaabi oo kun laga soo wariyey asagu kuma jiro abu hurayrana sheegaya nin iga xadiid badan cabdullahi bn camar baa jira marka dambe daaif buu degey daaifna kumay badnayn dadka markaa alabatulcilmiga kumay badnayn alabatulxadiid kumay badnayn abu hureyre lakiin magaalada madiinuu joogay oo dadka soo cumraysta iyo dadka soo xajiya iyo halkaasaa la imaan jiray saasuu marka abu hureyre uga xadiid batay isagu riwaayada dadka wax ka warinaya ayaa yaraa ama maya cibaaduba ku mashquulayba oo in wax laga wariyo kumay badnayn nin marka cibaado badan buu ahaa sida xadiidka markaasi inoo tilmaamayo hadalkaasuu ku hadlay waan soomayaa sanadka o dhan habeenkii o dhanna waa taagnaanaya maalinti o dhanna waa soomanaanaya inta aan nool ah inuu marka u hayo energy fara badan cibaadada bay ku tusinaysaa nebiga marka arrinkaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay maadiga maadaas sidaa ku hadlay waxaa laga qaadanayaa haddii war laguu sheego oo qof war lagaaga sheega inaad hubsato inaadan ku degdegin markiiba maanta waxaa badan inuu qofku war loo sheego markiiba asagoo warkii aan hubsanin inuu qofkii xukum saaro oo wax ka sheego oo caayo oo aflagaadeeyo oo ceebo wax ogaa u faafiyo iyadoo ahayd inuu hubsado waxay dhici karta hadalka inuusan sugnayn waxaa dhici karta inuu sugan yahay laakiin arinku arrin kale ku yimid ayib idaa curifa sabab baطl cajab markii sababta la ogaado la yaabkii meesha waa ka baxaa marka nebigu waa hubsaday warkan madaa ku hadlay asna waa cadday wii ha anaa ku hadlay nebigu waa la tiriya calayhi الsalaatu wasalaam laa tastaiicu dalik arrinkaasi ma awoodi karaysid hadda ma awoodaysid ama ma awoodi doontid wayna dhacday oo marka dambe wuu weynaaday mucamar buu noqday arinkiina waa ku adkaaday arinkuu nebi maxamed ku ogaa calayhi الsalaatu wasalaam inuu ka tagana ma rabo nin weynna wuu noqday arrinka waa ku adkaaday marka riwaayo kalea sheegaysa isagoo cabanaya oo le maxaa ruksada nebi maxamed u qaadan waaya calayhi الsalaatu wasalaam camalka yar oo la joogteeyo yani waxaa weya qofku usan ka tegin baa ka fiican camal fara badan oo qofku marna uu samey marna ka tago hal ragco oo qofku uu joogteeyo baa waxay ka fiican tahay kow iyo toban ragcadood oo habeenna uu tukado habeenna ka seexdo waayo nebigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam axabu alcamal ila allahi adwamuhu wain qal camal ilahi wuxuu ugu jeclayay midka la joogteeyo haba yaraadee kaasaa ka fiican ilahay agtii midka marna lala imaanaya marna laga tegayo walow haba badnaadee marka nebigu wuxuu doonaya alayhi الsalatu wasalaam qofku waa bini aadam cawaarid baa ku imaanaya waxyaalo qofkii mashquuliya da baa ku imaanaysa marka nebigu waa la telinaya calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna kula teliyey arinkaa ma awoodi doontid maali soon oo afur seexo oo toos bishii saddex maalmood ka soom saddex maalmood markuu soomo waxaa lagugu dhufana halkii maalmo halkii maalin toban baa lagugu dhufanaya marka halkaa maxaa ka soo baxay saddex maalmoodoo min tobana maxaa ka soo baxay soddon baa ka soo baxay marka waxay ka dhigan tahay kaanuu inuu bishi soomay bishii hore inuu soomay marka bil kasta saddex maalmood uu ka soomo oo toban loogu dhufto waxay ka dhigan tahay bil kasta isagoo wada soomay halkaa marka maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya inuu la mid yahay qof sanadkii oo dhan sooma inuu la mid yahay baa ka soo baxaysa waayo saddex maalmood baa toban loogu dhuftay bishii waxay ka dhigan tahay isagoo wada soomay bil kasta marka loogu dhufto sanadka marka waa dhamaystiraya saddex maalmood waxay u dhigantaa ka siyaami dahri waaya intaasi markuu nebigu u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam cabdullahi wuxuu yihi maya intaa wax ka badan baan awoodaa wuxuu haddaba nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maalinna soon maalin laba maalmoodna afar wuu diidey waxaan awoodaa intaa wax ka badan wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maalin soon maalinna afar soonka noocaasa waa soonkii nabiyullaahi daawuud calayhi الsalaam waana soon la soom midka ugu fiican weeyaan midka ugu fiican weeyaan waxaan idhi sidaa wax ka badan baan awoodi karaa ayib wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi الsalatu wasalam wax ka fadli badan sidaa ma jirto waayo xadiis kalea sheegaya laa saama man saama dahra qofka sanadkao dhan soomaa kaasi maba soominba yani soonka sharciga ahaa oo sharcigu uu jeclaysiye dadka jeclaysiiyey kaasi lamu imaanin laa saama man saama dahra marka inaad maalin soonto maalin afurto soon ka fiican maba jiraba riwaayo kale waxay sheegaysaa laa sawma fowqa sawmi daawuud soon ka sareeya soonkii nabiy llaahi daawuud ma jiro ayib sharu dahri iyo shara dahri labaduba sharu dahri haddii la godo wuxuu noqonayaa khabar huwa sharu dahri nabiy llahi daawuud soonkiisu sanadka shatrigiisu ahaa waayo qofku markuu maalino soo maalino afuro bishii شhan iyo tobanna wuu soomay shan iyo tobanna waa afuray halkaa marka maxaa ka soo baxaya sanadkii inuu markaasi kala bar soomay qaybna markaa afuray baa ka soo baxaysa sum yowma waaftir yowma maalin soon maalinna markaasi afur marka waxaa laga qaadanayaa in yani waxaa weeyaan qofka kaa waaye aragsan hadduu kula taliyo wax dantaadana kaala taliyo inaad qaadato ayib qofka kaa weyn kaa xoog ogaalsan hadduu wax markaa dantaada kaala taliyo inaad qaadato waxaa laga qaadanayaa hawaabka halka xasano inuu yahay toban laab ayadduna waa inoo sheegtay man jaءa bاxasanati falahu caشhru amhaaliha qofka hal xasano sameeya tobanaad buu leh wman jaءa bsayiati falaa yujزa ila milaha qofka hal xumaan sameeya ti un baa loo qoraya saa darteed culamadu waxay kala soo baxeen qaacido odhanaysaa man alabat asharaatuhu man halabat aaxaaduhu calى casharaatihi faqad halak qofka aaxaadkiisii ay ka bataan casharaadkiisii kaasi waa halaagsamay oo maxay tahay halkii sayio sayin baa qofka loo qoraya bas looguma darayo mid labaad mid labaad looma qorayo baynamaa qof markuu hal xasano sameeyo toban laab loo qorayo haddaba hadday sayiaadkii intay bataan bataan bataan bataan aakharo xasanaadka ay ka bataan ilaa midna toban laab buu ahaa midna waaxid waaxid buu ahaa aaxaadkii lagu qorayey qofka ay ka bataan casharaadkiisii kaasi waa halaagsamay qofkaasi waa qof halaagsamay oo khasaaray weeye marka waa fadliga ilaahay iyo ixsaanka ilaahay iyo samafalka oo addoommadiisa u sameeyey inuu halkii xasanana toban laab ku siiyo halkii sayi-ana aan laba laab laga dhigano hal mar un loo qoro bas waa ilahay fadligiisa iyo ixsaankiisa weeyaan waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salatu wasalam ummaddiisa su ugu naxayey ummaddiisa su ugu naxariisanayey ayaa laga qaadanayaa ayib oo nabigu wuxuu la doonayey ummaddiisa wanaag buu la doonayey khayr buu la doonayey waxa alla wixii dhibana waa kala dagaalamayey waxaa laga qaadanayaa qofka muslimkaa in laga reebayo tacamuq fi lcibaada inuu ku fogoodo cibaadada waayo waxaa dhici karta marka dambe inuu sameyo wax loo yaqaan ifraad inuu ku talax tago oo xadka dhaafiyo oo marka dambe ay dhici karto waxaan fiicnayn inuu ka soo baxo nimankii khawaarijta ahaa waxyaalahay samaynayeen waxaa ka mid ahaa ifraad cibaadaadkii bay ku fogaadeen ku talax tageen nabiguna wuxuu yihi calayhi salatu wasalam halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun kuwaa samaynaya tanatuc ah oo xeeldheeraanshaha badan samaynaya kuwaasi waa halaagsameen waxaa la doonaya qofku inuu markaas cibaado uu joogteeyo inuu ku dadaalo mid uu joogteynayo yarba oga fiican miduu marna samaynayo marna markaasi ka tegayo waana tii ku dhacday markaasi cabdullahi bnu camr bnu caas markii dambe soonkii baa ku adkaaday marka wuxuu samayn jiray intuu dhowr maalmood afuro su awood u helo ayuu haddana israacin jiray haddana waa afuri jiray haddana waa israacin jiray mana doonaya inuu ka tago arrinkii nebi maxamed uu ka ogaa calayhi salatu wasalaam arrinkiina waa ku adkaaday marka qofka marka horeba inuu shay wax yaroo uu joogtayn karo inuu ku dadaalo ayaa markaasi laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa waxaa weeyaan inuu qofku ku furan karo aabbihii iyo hooyadii inuu ku furan karo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam biabii anta wa ummii hooyada iyo aabbahay dhibkii ku dhici lahaa dhibka adiga kugu dhici lahaa hooyada iyo aabbahay ha ku dhaco marka hooyadii iyo aabbihii waxaa ka mudan nebi maxamed baa ka mudan calayhi salaatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkiin iimaankiisu taam maahan ilaa uu markaasi iga jeclaado markaasi waladkiisa iyo waalidkiisa iyo dadkoo dhan iyo naftiisaba markaasaa maxabadaadu ay noqonaysaa maxaba markaa dhammaystiran halkaa inoo joogo wallahu aclam